فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba xiliyadan oo kale maalinta jimcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa kowda bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada barnaamijkan idinkugu soo gudbin doona waxaa ka mid ah maxaanu ka naqaanaa dalka qarqiisistaan ee qeybta ka ah dhulku la isku yidhaahdo bilaadu maa waraa'a annahri xalqada siddeed iyo labaatanaad ee taxnaha fasiiru ayaad ku maqli doontaan inshaa allah waxaad sidoo kale maqli doontaan xalqada afaraad ee taxnaha calaa minaaji nubuwa taasoo aan kusoo gudbinno jaanib ka mid ah towjiihaadkii dhaxalgalka ah ee inooga tegay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam muxuu ahaa manhajkii khaliifkii raashiidka ah ee cumar binu khadaab radiallaahu canhu markii la joogo maamulka iyo maareynta qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya wariyaal ka tirsan warbaahinta islaamiga alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal بتوبيخ علمت فهل عملت أصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان waa hagaag qodobadaas oo idil gordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah balse qodobka ugu horeeya ee barnaamijka waxa uu noqonayaa xalqada afaraad ee taxnaha calaa minaaji nubuwa taasoo aan kusoo gudbinno jaanib ka mid ah towjiihaadkii dhaxalgalka ah ee inooga tegay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaana soo jeedinaya walaalkeena haashim cabdinaasir
على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات على منهاج سيدنا سنمضي
wuxuu ahaa qof aad u xiriiriyey qaraabadiisa wuxuu booqan jiray xaafadaha ay leeyihiin gabdhihiisa wuxuu la ciyaari jiray carruurta uu awowaha u yahay wuxuu si dabacsan ula kaftami jiray ragga uu sodogga u yahay isagoo aad u maamuusi jiray dadka uu xididka la yahay maalin maalmaha ka mid ah ayuu soo aaday gabadhiisa faadumo oo ahayd gobol ka mid a qalbigiisa markii uu u tegana wuxuu xaafadda ka waayay cali markaas ayuu faadumo weydiiyey halka uu jiro cali faadumo ayaa u sheegtay aabbaheeda oo ah nebiga sala allahu calayhi wasallam in iyada iyo cali ay xoogaa iskhilaafeen kadibna ay murmeen sidaas darteedna uu isaga tegay guriga nabiga sala allahu calayhi wasallam ayaa ka tegey faaduma wuxuuna mid ka mid a saxaabadiisa u diray inuu soo raadiyo halka uu joogo cali durbadiba saxaabiga ayaa soo arkay cali oo hurda masjidka nebiga sala allahu calayhi wasallam suubanaha sala allahu calayhi wasallam ayaa markiiba aaday masjidka wuxuuna u tegay cali oo hurdaya dhabankiisana ciidda ku haya markaas ayuu ku yidhi istaag abuturaabow wuxuuna bilaabay nebiga sala allahu calayhi wasallam in gacantiisa sharafta badan oo wejiga cali kaga tirtiro ciiddii gaartay nabiga sala allahu calayhi wasallam ma uusa weydiinin gabadhiisa faaduma waxa uu salka ku hayo khilaafka soo kala dhex galay iyada iyo sawjkeeda cali kamana codsan inay u sheegto hadalka jawaabta ah ee ay iyadu bixisay marba haddii ay murmeen wuxuuna nambarayaa nabigu sala allahu calayhi wasallam in qoysaska dhisan ee muslimiintu iyo guryuhu ay leeyihiin siro qarsoon oo ay tahay inaan la faagfaagin iyo in ehelka qoyska faragelin ay ku sameeyaan arrimaha labada isqaba ay keenayso inay sii adkaato mushkuladda ama khilaafka waxaa inala gudboon inaanaan raarraadin ceebaha iyo cawraadka uu allaah inaga asturay oo aynu u dayno labada isqaba in ay murmaan oo haddana heshiiyaan maxaa yeelay waa arrin dhacda in labada isqaba ee wada nool ay mararka qaar iskhilaafaan waa tan faaduma oo ah ugaasadda haweenka jannada iyo cali oo ah khaliifka raashidka ah oo isku dhacay marka halkee ayaynu joognaa annaga ah oo aad uga hoosayna labadooda waxaa habboon in la ogaado in khilaafka mararka qaar ka dhex dhaca ninka iyo xaaskiisa ay qayb ka yihiin nolosha ayna tahay inaan wax ka baranno oo aynu xalinno mana habboona inaan ku tagrifalno qoyskii dhisnaa oo aynu kala didinno carruurtii wada jiray u fiirso xigmadda nabiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu aaday cali isagoo si dabacsan ula dhaqmaya oo raalli gelinaya kumana canaanan waxa ka dhex dhacay asaga iyo xaaskiisa xitaa ma weydiinin waxa dhacay arrintani waa dersi xeeldheer oo ku socda qoyska guud ee qaraabada la'ah labada dhinac casharkaas oo ah inaysan qoysku gaashaan buursi ka dhan ah gabadha ama sawjka aanay samaynin marka uu khilaaf dhaco bilcagsi waxaa wanaagsan in ehelku aanay iloobin wanaaggii ay lahayd gabadha iyo kayrka lagu yaqaanay iyo sidoo kale waa in aan la hilmaamin wanaaggii oo ninku ku caan baxay taas oo keenaysa in durba markii uu khilaaf dhaco aan laga dhigin shayddaan laga cuudubillaysto cali bin abidaalib wuxuu dhankiisa ina barayaa aadaab ay tahay inaan ku dhaqanno marka uu khilaaf xagga qoyska ah dhaco wuxuu markiiba ka soo tegay cali guriga si ay faaduma u degto oo ay u qabowdo waxaa jira hadallo waxyeello leh oo afkeenna ka soo baxaya ama aan ka maqli karno qof kale sidaas darteed waxaa wanaagsan markii uu khilaaf yimaado inaanaan noqon laba diiqo isdagaalay oo kale wuxuu kaloo cali ina barayaa darsi kale oo muhiim ah ragga qaar markay isku dhacaan xaasaskooda waxay ka eriyaan gabdhaha guryaha balse cali sidaas ma samaynin maxaa yeelay tillaabadaas waxay sii kordhi kartaa dhibaatada iyo khilaaf ka jira haddii la isku xanaaqo waxaa habboon in ragga ay ka hor wareegaan xaasaskooda iska aad masjidka ama guriga saaxiibkaaga halkaas isaga soo naso waxaa shakilaan ah in ay gabadhu degi doonto kuna tebi doonto dareemi doontana in aad aad u sharaftay oo aad karaamaysay maadaama aad guriga uga tagtay oodan ayada ihaanaysan in gabadha guriga laga saaro inkastooo sharci ahaanba aanay bannaanayn haddana waxay abuuraysaa mushkulad hor leh oo waxay dadku dareemayaan in qoyska hebel ay isku dhaceen islaamkuna sidiisaba aad iyo aad ayuu u ilaaliyaa siraha xaafadaha iyo dadka wada nool
بعدل المنهج النبوي سرنا لنشرق بالدنا مثل الغداة فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
وهجاك waxaad maqlaysaan barnaamijka aqoon iyo ogaal warbaahinta islaamiga alfurqaan ayuunu idinkaga imaanayaa maxaanu ka naqaanaa dalka qarqiisistaan ee qaybta ka ah dhulka la isku yidhaahdo bilaadu maa waraa'a annahri xalqada siddeed iyo labaatanaad ee tacnaha fasiiru ayaad ku dhegaysanaysaan waxaan halkan ka soo jeedinayaa walaalkeena mahad cubayd
الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله ثبات قراغيزيا waa dal ka mid ah mandiqadda ay taariikh ahaan muslimiintu ugu yeeraan bilaadu maawaraa'a nahri xilliganna lagu magacaabo mandiqadda bartamaha aasiya waa dhul buuraley ah waxaa waqooyi kaga beegan kazakhistan halka usbakistanna uu ka xigo galbeedka koonfurna waxaa kaga aadan tajikistan halka uu shiinuhu kaga aadan yahay jihada bari bid ahaan wuxuu dalkan ku fadhiyaa boqol sagaashan iyo sagaal kun oo kilomitiro iskuweer ah dadka ku nool dalkanna waxaa lagu qiyaasaa lix malyan oo ruux waddankanna waxaa ku nool qowmiyado badan oo tirada ugu badani ay muslimiin tahay guud ahaan dadka ku nool qarkiisiya lixdan iyo shan boqolkiiba waxay ka soo jeedaan qowmiyadda qarkiisaha halka afar iyo tobanna ay yihiin usbakiyiin intaas soo hartayna waa ruush iyo qowmiyado kale oo aan sidaasi u sii badnayn badi dadka ku nool dalkan waa muslimiin in ka badan toddobaatan iyo shan boqolkiiba ay dadka waddankan haystaan diinta islaamka halka inta soo hartayna ay isugu jiraan nasaaro iyo diimo kale maadaama uu dalkani qayb ka yahay mandiqadda loogu yeero bilaadu maawaraa'a nahri waxay ka mid ahaayeen dhulkii la furtay xilligii ay muslimiinta hogaaminaysay dowladdii umowiyiinta islaamkana waxaa lagu gaarsiiyey halgan iyo jihaad muddo dheer socday qarnigii shan iyo tobnaad ee miilaadiyada waxaa dalkan qabsaday ruushka sidaasi ayuuna kaga mid noqday jamhuuriyaadkii shuuciyadda ee suufiyeedka dadka ku nool dalkan ayaana intooda badan waxay xilligaasi u barakaceen shiinaha iyo afghanistaan suufiyeedku kuma nasan dalkan waxaana si la mid ah dalalka dhaca bilaadu maawaraa'a nahri ay reer qarkiisiya dagaal adag kala hortageen gumaystaha kaasoo qaatay sannado xiriir ah wixii ka dambeeyey markii midowgii suufiyeed lagu jebiyey dagaalkii afghanistaan sannadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii waxaa guud ahaanba kala burburay suufiyeedka taasina waxay fursad u noqotay jamhuuriyaad badan oo dhaca mandiqadda kuwaasoo si xiriir ah uga go'ay ruushka inkastoo weli aanay saamayntiisu ka dhammaanin oktoobar kunsagaalboqolsagaashaniyo-kowdii ayuu dalka qarkiisiya noqday dal aan ka tirsanayn midoogii suufiyeed laakiin hoggaanka dalka waxaa la wareegay hogaamiyaashii shuuciyiinta ee ay barbaarisay moskow kuwaasoo ilaa iyo hadda majaraha u haya muslimiinta waddankaasi haddii aannu ka hadalno magaalooyinka waaweyn ee dalka waxaa ugu cansan magaalada bishkiik ee caasimadda u ah dalka jalaalabaad badkiin oosh iyo kuwo kale
الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاة ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاة
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla soo gaarnay wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan muxuu ahaa manhajkii khaliifkii raashidka ah ee cumar binu khadaab radiallaahu canhu marka la joogo maamulka iyo maareynta waxaa warbixintan ku eegaya walaalkeena maxamed cali فريق توارى في الظلام من هيبة الغر الهمام عمر رباطة جأشه تضفي على الحسن التمام جمع maamulkii cumar alfaaruuq allaha ka raali noqday ayaa lagu tiriyaa inuu ahaa mid xaqiijiyey ahdaaf waaweyn iyo mawaaqif dahabi ah isagoo ay soo qaabishay fidnada adduunyada ee maal iyo sharafba leh dhul badanna uu ka arrimiyey iyo qulqulka dadka soo gelaya diinta islaamka ayuu geesta kale ka tegay tusaalayaal ifaya iyo daraasaad ku saabsan maamulka بانتظام نصر النبي وقومه وبنوره انقشع الظلام inkastoo kutubta badan ee laga qoray alfaaruuq ay qaarkood ku tilmaamaan inuu ahaa taariikhyahan ahmiyadda siiya wax odhinta ayaa waxaa haddana inta ugu badan marka taariikhdaasi laga eega xagga maamulka mabaadi'deeda culuumteeda iyo funuunteeda kala duwan helaysa in cumar alfaaruuq uu maamulkiisa ku saleeyey tiirar adag kuwaasoo aan wax ka tilmaami doonno insha allah ugu horrayn maamulku ma ahan awood uu qofku gacanta ku dhigayo kaasoo wax amre ama wax reeba mana ahan wasiilo lagu dhiso sharaf shakhsiyadeed iyo xaqiijinta ahdaaf gaar ah balse waa mas-uuliyad u baahan awood iyo go'aan sidaba uu u fahamsanaa cumar allaha ka raali noqde isagoo khudbaddiisii ugu horraysay ee uu jeediyey markii uu madaxtinimada muslimiinta qabtay ku yidhi dad yahow waxaa layga kiindhigay mas-uul haddii aysan jiri lahayn rajo ah inaan noqdo kan idinkugu kheyrka iyo awoodda badan mas-uuliyaddaas idinkama aan qaadeen cumar ayaa isagoo nafsaddiisa iyo dadka mas-uulka looga dhigayba la hadlaya waxa uu sheegay in xilka loo dhiibay aysan wax ka bedeli doonin dabeecaddii ay dadku uga barteen qof iyaga ka mid ahna uusan is odhan cumar waa uu isbedelay tan iyo markii xilka loo dhiibay waxa uu kaloo tilmaamay in ammaanada loo dhiibay uusan u wakiilan doonin ilaa dadka umanada iyo ahlu nusxiga ah mooye sidaasi darteed hadalka cumar radiallaahu canhu waxaan kala soo dhex bixi karnaa qodobadan kale ah kow in kartida iyo awoodda ay ka mid yihiin waxyaabaha lagama maarmaanka u ah qofka mas-uuliyadda qaadaya labo in xaqiijinta ahdaafta la tiigsanaya ay ku xiran tahay dadaal iyo tawjiihaadka shaqo ee la siinaya mas-uuliyiinta saddex in tacaawunka iyo tala wadaaggu ay ka mid yihiin waxyaabaha lagu xaqiijiya ahdaafta afar shaqada qofka loo wakiilanaya waa kalifaad ee ma ahan sharfid sidaasi darteed waa inaysan isbeddel ku keenin dhaqanka qofka mas-uulka ah shan inaad shaqada dad u wakiilato meesha kama saaraysa mas-uuliyadda qofka mas-uulka ah mabaadi'dan maamul ee aan kala soo dhex baxnay khudbada alfaaruuq cumar inta uu dadka u sheegay meel cidla ah ugama dhaqaaqin balse waxa uu u beddelay waaqici ahaan isagoona ku dhaqmayey dhammaan sannadihii ay jirtay khilaafadiisa in la xadido ahdaafta laguna dadaalo xaqiijintooda ahdaafta waa waxyaabaha waddada u ifinaya qofka mas-uuliyadda qaadaya islamarkaana ka saacidaysa inuu ku xaqiijiyo wakhti gaaban taasina waa xaqiiqada uu gaaray cumar tan iyo bilowga khilaafadiisa waxa uu xadiday ahdaaftiisa maamul isagoo khudbaddiisa ku soo bandhigay waxyaabaha ay dowladdiisu tiigsanayso kuwaasoo isugu jira xuquuqda ay raciyadu ku leeyihiin maamulka islaamiga ah oo ay ka mid yihiin ilaalinta xuquurtooda iyo inaan halaag loo horseedin mujtamaca baahiyahoodana la daboolo intii la awoodo isagoo geesta kale ugu baaqay inay ugu kaalmeeyaan farista wanaagga iyo reebidda munkarka una naseexeeyaan waxa uu allaha ka raali noqdee si daqiiq ah u jaangooyey ahdaafta ay ku shaqayn lahayd dowladdiisa isagoo ku dadaalayay inaan culeys dhaqaale la saarin ummadda taas beddelkeedana iyaga lagu bixiyo dhaqaale wanaagsan lagana shaqeeyo sidii loo wanaajin lahaa heerka maciishadda dowladda islaamiga ahna looga ilaalin lahaa xadgudubyada dibadda kaga imaanaya taasoo ay sii dheer tahay deganaansho nafsi ah iyo ilaalin bulsho cumar ayaana ahaa kan ugu khayrka badan ee sida ugu munaasabsan u laasimay dhammaan ahdaaftiisa رضي الإله عن الذي في عهده ساد السلام وعن الذي ردع الضلالة واقتفى أثر الكرام shuruudaha kuugu kaalmaynaya inay shaqadu guulaysato waxaa cumar allaha ka raali noqdee laga wariyey inuu yidhi awoodda shaqada waa inaadan hawsha maanta berri u dibdhigin ammaanaduna waa inaysan iskhilaafin waxa kuu qarsoon iyo waxa aad muujisanayso allaahna ka cabsada saddexdaasi qaacido ee muhiimka ah ayaa ah kuwa uu cumar radiallaahu canhu ku iltisaamay dhammaan darafyada kala duwan ee maamulkiisa shaqana kama dibdhigi jirin wakhtigeeda waxa uuna jaangooyey dhammaan arrimihiisa taas oo keentay in manhajka cumar ee habmaamulka uu dhaqan u noqdo dad badan ammaanada ayaa iyadana ka mid ahayd tiirarka aasaaska u ah marxaladaha maamulkiisa waxa uu maanka ku hayay cabsida allaah isagoo laasimay in raciyadiisa uu allaah uga baqo in la garto hadba qof weliba meesha uu ku habboon yahay cawaamisha ama waxyaabaha qofka mas-uulka ah ka saacidaysa inuu qaato go'aan ku munaasab ah hadba howsha taagan waa inuu ugu horreyn fahmaa waxyaabaha ay la gaarka yihiin afraadda iyo golayaasha ay go'aanadu ka fulaan alfaaruuq ayaana si uu aasaaskani u sugo waxa uu afraadda ku kala saari jiray labadan halbeeg sabqiyadda uu qofku u leeyahay islaamka iyo sida uu had iyo jeer u ilaaliyo shacaa'irtiisa iyo astaamaha hibo ee uu allaah qofka u gaar yeelay garashada dowrka qofka lagu dayanayo mid ka mida mashaakilaadka maamul ee mucaasirka ah waa iyadoo ay meesha ka maqan tahay in camalka la qabanayo uu lahaado qof wanaagsan oo looga daydo alfaaruuq ayaana ahaa mid ihtimaam badan siiya tadbiiqinta kudayashada wanaagsan sidaasi darteed waxa uu yidhi raciyada ama dadka uu mas-uulka ka yahay qofka haya talada muslimiinta way dhibaan haddii uu allaah ku caasiyo uu ka soo bixi waayo mas-uuliyaddii loo dhiibay haddii uu iska xil saarana way ilaaliyaan intaasi kadib waxa uu xadiday cilaaqaadkiisa kala dhexeeya keedka dowladda taasoo ka mid ah jawaaniibta ugu xasaasisan marka laga hadlayo maamulka waxa uuna yidhi waxaan naftayda maalka allaah ka dejiyey mansiladda xoolaha agoonta oo kale intii aan ka kaaftoomi karo waan ka dhowrsanaan haddii baahi lama horaan ah timaadana macruuf ayaan kula dhaqmi cumar ayaana si wanaagsan u iltisaamay arrintan isagoo aan baytumaalka muslimiinta ka qaadan wax aan mushaarkiisa ka badnayn ilaa deen ahaan mooyaane taasina waxa ay ka caawisay inuu ku waajibiyo maamuladiisa habkan toosan ma ahayn cumar mid manhajkan ku ekeeyey maalka oo keliya balse waxa uu ku dabaqay dhammaan arrimaha nolosha waxaana sanadkii abaarta ee ramaadah uu yidhi qaacidadii dahabiga ahayd qofkii nin u shaqaalaysiiya jaceyl iyo qaraabanimo oo aan wax kale ku dooran waxa uu khiyaamay allaah rasuulkiisa iyo mu'miniinta haddaba si loo helo lafalgal maamul oo wanaagsan waxaa lagama maarmaana in la xaqiijiyo heer wacyigelineed oo ku wajahan jamhuurka ummadda si wacyigaasi uu u noqdo mid garasho cad iyo ahdaaf wanaagsan ku dhisan oo ay xaqiijiyaan mu'asasaadka mas-uuliyiinta iyo dhammaan xubnaha maamullada si aysan u dhicin in sifo qaldan loogu isticmaalo mas-uuliyaadka cumar allaha ka raali noqdee waxa uu haleelay ahmiyadda uu leeyahay aasaaskaas inkastoo ay warbaahintu ahayd mid xadidan xilligii khilaafadiisa haddana go'aanka runta iyo ammaanada ayaa ka saaciday inuu baaho wacyigii la doonayey waxa uu alfaaruuq allaha ka raali noqdee yidhi dad yahow idinkuguma soo dirin shaqaalaha dowladda si ay idin garaacaan ama xoolihiinna u qaataan balse waxaan idinkugu soo diray inay idin baraan kitaabka allaah iyo sunnada qofkii sameeya wax sidaasi ka duwan aniga ha igu soo celiyo allaha ay nafta cumar gacantiisa ku jirta baan ku dhaartaye waan uga qisaasi doonaa waxaa kale uu yidhi isagoo la hadlaya wilaadda baraaruga e ha garaacina muslimiinta oo markaa aad dullaysaan hana ammaanina oo kolkaa aad fidnaysaan hana u diidina xuquuqdooda oo ay markaa gaaloobaan kuwani waa qaar ka mida tiirarkii ugu muhiimsanaa ee uu ku taagnaa manhajkii cumar alfaaruuq ee maamulka iyo maaraynta islamarkaana uu fulin jiray waxa uuna tallaalay mafaahiim maamul oo ku taagan ammaanada mas-uuliyadda cabsida allah iyo awood isla jirta iyadoo aan ka baranay in maamulku uu yahay shaqo xidhiirsan oo ka soo bilaabanaysa jaangoynta hadafka kuna dhammaanaysa xaqiijintiisa cumar ayaana noqday qofkii ugu khayrka badnaa ee xagga maamulka waa taas midda keentay in maanta ay taariikhdu waariso siiradaas ifaysa ee xagga maamulka iyo maaraynta ee cumar ibnialkhadaab heer ay gaartay in manhajka maamul ee cumar ay dhaqan geliyaan dowladaha reer galbeedka kuna tilmaamaan nidaamkii maamul ee ugu muhiimsaneeyey abid arkaan وعن الذي في حكمه ساوى الجميع على مقام دحض الضلالة بالهدى ولقسطه شهد الآنام كنت في الظلام من هيبة الغر الهمام عمر رباطة جأشه تضفي على الحسن التمام ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاء ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاء فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست